madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu muddo laba bilood ka badan ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud intii uu halkaasi ku sugnaa waxaa jiray mar uu safar deg deg ah ku yimid aadan yabaal oo shabeellaha dhexe ah hadda xasan waa uu ka soo laabtay gobolada dhexe maxaad ku qiimeynaysaa safarkaasi iyo soo laabashadiisa magaalada muqdisho xasan gurigu horte laba bil ayuu joogay dhuusamareeb markuu meesha istegayayna waxaan kala hadalnay warbaahinta isaga iyo weliba dadkii oo u tegey oo meesha joogay qof kastana waxaan u sheegnay wixii ku habboonaay dadkii meesha joogay jazaahumullahu khayran dad fiicanay ahaayeen waana laga filanayey waxa uu la wareegayo iyo masaa'ibta uu isagu qaatay iyo waxa uu ilaahay uga fogaaday aysan dhiigooda iyo diintooda iyo dunidooda inaysan siisan ninkaas adduunyo ou ninkaasu raadinayo ayaan u sheegnay go'aan fiicanayna qaateen ilaahay baa ku mahadsan waana ku nabad qabaan haddii laga saaro wax yar yar oo meelahan maare loo waayey oo iyagana wixii ilaahay ka ballan qaaday annaguna aan u sheegnay ay ku qabsadeen ceel hele iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaa barujeed inta kale laakiin way ku nabad qabeen waxaana isleeyahay xasan haddii maanta taariikhda dib loogu celisho oo la yidhahdo xasanow haddii saaka lagu doorto dagaalkaad iclaamisay iyo baraqbaraqdii aad waday iyo gacmo firdhiskii iyo wixii shaydaanku kuu sheegay maanta haddii lagu doorto ma ku dhawaaqi laheed dagaalka asala ku dhawaaqda haddii la yidhahdo saaka waxaan isleeyahay xasan waa ka fiirsan lahaa go'aanka uu markaas qaatay go'aan ka duwan uu qaadan lahaa haddii nin wax qaadanaya yahay wuxuu soo maray dagaalkan wuxuu uga cibro qaato ragaa hortii ku hungoobay shalayna waa meeshaasaan kaala talinay maantay laba bilood kadib waa asagaas meeshii ka soo baxay asagoo ay xataa ciddiisa aysan aqoonsan karin oo dhurwey god ka soo baxay ma ahan bini aadan caadiya aadan aadan lagu suurayn karin oo ilmihiisa ay aqoon waayeen oo dadkii yaqiinay ay garan waayeen waxaa jira ilaahay ayaa ayuu la dagaalamay ilaaha wejigiisi iyo suuraddiisii iyo nidaamkiisii dhammayn beddelay wuxuu tegaa meeshaas isagoo xaragoonaya oo shallaysanaya oo xiiraaya maantan muxuu ka soo baxay iyadoo ilaahay ku ciqaabay isagoo heli kara sakiinto baasa inuusan iska marin ilaah ku ciqaabay len sakiinta ilaah iskale marka waxaan leeyahay xasan waa la hadalnay wixii uu raadinayey oo ilaahay weydiistanaa oo gacanta ku hayaa waxaanan leeyahay waxbaa u dhiman insha allahu tabaaraka watacaala wax uu ka keenay meeshaasna lama arko shalay wuxuu lahaa waxaan qabanayaa degmada ceelbuur iyo degmada galhariiri maalintuu dhuusamareeb yimideye waxaa gacantiisa ka baxay wax alliyaalaya wixii ku jirayaa ka baxay nin webi ku dhacay waaye oo gacanti ugu dambaysa taagaaya qofkii gacantiisa gacanta u gelisana dhiiqaduu kula quursa doonaa nafow inta ka dayo dhiiqada geli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala marka dadkuna hadda way fahmeen insha allahu tabaaraka watacaala
dhowaan waxaa dalka dib loogu soo celiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo lagu soo tababaray dalka eritrea maxaad arinkaasi ka leedihiin bismillaah waan la soconnaa in uu tegey eritrea oo ka keenay dufcaddii labaad ee dhallinyaradii la khalday ee eritrea la geeyey ee shan sane meeshaas lagu haayey ee markii hore laga soo tegey oo damaanadda loo soo dhigtay inuu haddana inta kuwa kala geeya damaanad kale u dhigay laakiin nasiib wanaag shan kunaa la keenay markii hore maantana cadadku shan kun waa keliya shantii kunoo la keenay maalintii la keenay ayaan la hadalnay dad baa markaas waxay lahaayeen war shan kunoo ciidan waa ciidan xoog badan oo lasoo tababaray oo balaayo ka dhacday ayaa lalahay war ilaahay nin la dararsano ciidan ma noqdo xoogna male inallaha qawiyun casiis ilaahay dadka dhan isagaa ka adag ciidan wax uma taro tababarna wax uma taro nin ilaahay la dirira shanta kun maalintay yimaadeenaan la hadalnay dadkii dhalna waa la hadalnay waxaan ku nidhi wiilashiinnaas ka qabsadha meesha shan sanaad bannaan baxayseen shan sanaad lahaydan ilmahay waa la khalday waa la la'yahay waa yimaadeen waa laga ilaalshay in la tuso jidkaa la soo gelishay markay soo baxeen waxaan nidhi ciidankaas soo baxa qoryihiinna la imaada waa idin lacagaynaynaa waa ka dhega adeygeen qaarna waa ka yimaadeen laakiin wixii ku dhacay waa la ogay halaaggii ku dhacay waa la ogaa marka waxaan leeyahay kuwii hore waaba khaldami kareen waxay ku khaldami kareen waxa soo socda ciday weydiiyaan ma lahayn laakiin maanta kuwan waxay ku cibro qaadan karaan saaxiibadood marka waxaan leeyahay ciidanka la keenay maanta asagii waa beddelay wuxuu yidhi bil fasaxaa la siiyaa bisha fasaxoo la siinaya waa jaanis waxaan kula hadlaa ciidanka nimanka ciidanka ah ee eritrea laga keenay bisha jaanadka aad heysatiin waxaa kamid a jaanashada aad heysatiin inaad warsatiin raggeedin kasoo horreeya maxaa soo qabsaday inaad isweydiisiin maxaa laydin kala shana maxaa laydinkaga soo tegay ninkan ciidankii meesha anugu keeno dhan waa ilaahay halaagay nin ka macayman qoryahoodina annaga ah inna bakhtigoodina bannaanka u daarsay maanta waxa laydiin keenay laydinma keenin hadduusan idiin baahan idinma keenin waxuu idiin keenay waa inuu dab idinku shubo haddaan shala lahayn waa ku dhimanaysiin laakiin loo maleynaya inay been tahay maanta kiyaara waay bannaankay taallaa waxaan idin leeyahay gacantiinna waa la daayey ha ku soo naqanina ninkaas ee adduunkiinna raacda laba boqoloo dollar oo ilaahay iyo rasuulkiisa aad la diriraysay diinta islaamka aad la dirirayso ee dad muslimahoo ilaahay kitaabkiisu kor waaya leh inaad u kaalmaysa nin kasoo horjeedo ilaahay kitaabkiisu hoos waaye inaad ku dhimataa waa dadnimo xumo waa doqonnimo waa dadnimo yaro ayaga dhallinyarada saasaan leeyahay annaga dhiiggiinna wax ma rabno niman soomaaliyeedaa tihin maxaan ka rabnaa annaga dhimashadiinna annaga waxaan leenahay cadowaa fadhiya yuganda burundi etoobiya maraykan waxa aan ishayno waa u jeedin intaanoo ciidanoo ajnabiya waddankan kusoo duusha adinkana waddankaad nala leedihiinoo dad dadka soomaaliyaad ka mid tihin haddaadan waddanka nala celayna naga ha ha ku dhimanina naga fadhiista haddaa timaadiinna warabbilkacba allaha arkee dhulka suubiyaan ku dhaartay tii hore waa inay noqonayso wax mogtahay lagu ilaabato midda idinku dhacdo waalidkoodana waxaan leeyahay war waataad mudaaharaadayseen ood qayladhaamayseen oo aad lahaydeen ilmahan yaa la qad ilmihii yaa la waxeeyey ilmihii yaa nala ka xaday ilmihii yaa nala ka xoogay maanta waa tanaa bareelaa lagu keenay kuwa bareelo lagu sidaa la keenay kuwa kuraas lagu riixa ayaa la keenay kuwa xaggaa lagu soo duugay kuwa akhlaaqba ma leh oo insaaniyadda dhannay ka baxeen war ilmihiina gacantiinna ku jiraan maanta gacantiinna ku qabsadha adinkuna waxaad weydiisay nimankii la soo diray ilmihii la soo diray oo eritrea laga keena waalidkood habrihii dhalay odayshada kuwii xmaan ku leeday weydiiya midda kale weydiiya kuwii inta isu soo kaaya dhiibay meeshaan ugu geyno gacanta ugu sanibla weydiiya war ilmihiina annagu ma rabno hawl ka badanaa noo taal ilmahaas kuwi nacshada haddii ay cawaadku idinka runahay haddii aad soo dirtiin naadda meesha u socdaan waa taqaaniin sideedaba shabaab shalay waxaa ladahay soo qoryaha ka soo qaata shabaab inaan qorya laga qaadan karin waa arta qor laga qaadaya aawey waxaan idin leeyahay marka waalidku hadda gacantiina cida kuma degna ilmaha kuwinaha ama xirta ama qabsadha ama beer u dirda ilmihiinna qabsadha saasaan leeyahay haddii war wax taro haddii kalena waa noo meehi ayada ahayd waa noo ruumudgood muggi soo gaaraan ugu dambayntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukadee waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe maxaad ku soo gebagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan waraysigan ku gebageynayaa awalan horta ciidanka mujaahidiinta ee furmaha ku jira waama mahad celinaya bacdallah ilaah yaanu mahad celinaya uma mujaahidiinta ribaadka ku jira ee maanta diyaarka waa cadowga ilahay in la xisaabtamaan ayaan bogaadinayaa waxaana leeyahay runtii ilahay aad run sheegteen waxaa laydinka rabana intaas keliya waa inaad ilahay run sheegtiin ina allaha laa yukhlifu almiicaad ilaahay ballankiisaa run noqonaaya waxaad haysatiin ballan marka mujaahidiinta waxaan leeyahay wa in cudtum cudnaa gaaladu hadday soo naqdaan dad aan weli moog tahay inay dhintaan maahan aan caqli badan lahayn waxaa la rabaa inaad u dhigtiin darsal akhiir darsigii ugu dambeeyey casharkii ugu dambeeyey inaad dhigtiin waxaad og tihiin maalintii nimankan markay soo duulaayeen inayna soo weeraraan ala khayre ilaahi wuxuu leeyahay casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum mujaahidiinta marka sidaasaan leeyahay ee ballankii ilaahay waad hesheen yaqiinana idinkaga siyaaday dariiqa waa hesheen oo laazimo murtadiinta iyo madaxdooda waxaan leenahay hal sanaan dagaal ku jirnay waxaa idinku qabsada hadday hal sana saas yihiin ka digtoonaada tiiyoo kale mujaahidiintu maalintii aad u imaanaysiin waxaysan haysan aad u keenteen waa ogtihiin adkaa ku soo wareejiye ninka idin le qoryaha qoryaha ka qaada risaas ma haystaan xabad ma haystaan waa yar yihiin meelalahay ku jiraan idin dhahayana caqligiisa ilaah idinku dhaarsheeye dadkii shabaabul mujaahidiin waxay dhisan yihiin labaatan sannadood labaatan sannadood ciidankii dhisnaay aan waxaan ku soo afjaraha yacni shan bilood iyo afar bilood iyo aan ordaad aan soo qaqabaa macnaha waa nin aan waxba ku xisaabtamayn wax maqaayiis ciidama iyo wax istaraatiijiyada iyo wax dagaal wax ka yaqaano lama arko waa nin shacab oo maskiin oo oo indhoola ninka nin indhoola usha u dhibtana inuu god ku rido waa wax la yaqaano waa macruuf waxaan idin leeyahay dagaalka dhan waxaa la qaaday waxaa ogtiin labaatan iyo shan macrako waaweyn oo faasil ahaa dhacday sideedaba sagaalka aan soo dhaafno shan iyo labaatankaasna tan ugu badan soddon daqiiqay socotay shan iyo labaatan soddon ku dhufo meeqa daqiiqa la diriray waa wax laba iyo toban saac iyo nusa laba iyo toban saac dagaalka dham oo soo marnay oo wixii ciidan ahay lagu burburiyey oo wixii hubaya lagu qaatay xisaaba shan iyo labaatan macradood min soddona labiyo toban saacadood iyo bar waay labiyo toban saacadood iyo bar waay dagaalamada dhan ood gasheen labaatan saacadood ciidanka diyaargaroobaya labiyo toban saaca ee bar waxay idinka qaateen iyo waxay oru haysteen yaa badan hadda allahu yaclam waxaad ogaatiin dagaalku afartan daqiiqo meel gaarta dagaalku ma jiro afartan daqiiqadood marka oo aad waxaad haysiin meesha dhigteen hub iyo iyo iyo saanad aad dhigteen meesha iyo wixii labaatan sano la tirnisayo waa waxaa idinka idin sugaaya hawshaanna horan uu kugu sheego etoobiya ka quusatay ama soomaal ka guuraysa oo ka cararaysa waxaan idin leeyahay waxa aad wadiin xasanoo waxba kaaga soo bixi maayaan isu naqo waxaan ku leeyahay ilaahay shaari baad daysatay iyo tuur cerraa oo daysatay ilahay waxba uga qaadi maysid wallahi adan waxba uga qaadayin kuwaas maraykan diyaaraddiisad waxba uga qaadi weyse waxaas waxba ma qabtaan madaxweynenimaduna been waaye madaxweynenimo jarta ma aha waa nin ashaada la dirir ah oo afar sano diinta la dirira sideedaba cabdullaahi yuusuf waa lagu bilaabay shariif sheekh axmedaa lagu xijiyey adaa lagu xijiyey farmaajaa lagu xijiyey weliga shabaab la dirir shaqo aan ahayn in soomaali la hormarsho ma joogto yaa shabaab la dirira ashaada la dirirnimo waaye haddaad marka wax qaba weyse oo si kasta yeesho maraykan waa kuu jeedaa inaad wax kasta dagaalka waa kugula jiraan meeshaasaana tabar ku dhigtay iyaguna waa u jeedaan waxaad tidhahdaa markaa niman yaw kiskusbi intaasa noogu dhammaato beriga waa ku dhihi kara shalay haddaan ku iraado waa layla yaabi lahay shalay markaad boodoobaysa ood indhaha caddeeyeysa oo shabaab biyaa ka guray alleed waa waa waa nallay biya ka guray haddaan hadda intaan ku iraado dadku waxay dhihi lahaayeen adiga mawaalagaa lay dhihi lahaa laakiin beriga waxaan joogaa meelaan kaa waco waa isu soo garin ummadda soomaaliyeed akhiiran dadka soomaaliyeed ayaan la hadlayaa oo qabaa'ilka ee shabeellada dhex iyo hiiraan iyo mudug iyo galgaduud dhulkan degan ayaan la warramayaa waxaan idin leeyahay soomaaliyey run aan isu sheegno maanta waxa la isku haysto abiy axmed waa maqlaysiin hadda oo dhahaya waa inaan bad combalsary kor iyo hoos waa inaan bad helno badweynta hindiya ka helnaa badda cas ka helnaa badda cas iyo badweynta hindiyana inta ku aadna yaa degan annagaa degan eritrea nagula jirtay eritrea maxay dheheen carar noo imaaday dheheen soomaaliyey waxa la isku haysto waa dalkiin waa dhiiggiinna daa dalka diidiin waa laydin dilaa waa deeqdiinna waa diintiinna waxa la isku haysto annaguna mashruuc kale ajadna kale aan leenahay lama arko waa inaan adinka idin horayno waxna idinkaagama rabno hal xabun idinkaga rabna ilaahayaan uga rabnaa hal xaboo kaleo idinkaga rabna lama arko soomaaliyey jihaadkaas waa jihaadkii uu nabi maxamed uu oogay si uu u xoreeyo ummadda waa kii sayid maxamed cabdullahi xasan uu soomaali ku xoreeyey oo ingiriis dhulkan ka raray waa kii sheekh xasan barsane uu shabeellada dhexe iyo hiiraan ku dhexaayay waa kii culimmadii biyamaal ay ku ahaayeen shabeellada hoose waa jihaadkii war soomaaliyey waxa la idinku diraayo fircoon wuxuu yidhi nuqatilo abnaahum wanastaxiyi nisaa'um waxaan dilaynaa wiilashoodan dilaynaa wuri gabdhahan waa ka tegaynaa maanta maxaa waaye wiilashaada ila dil waaye wiilashaada dalka ii diiday oo inaan ku gumaysta ii diiday oo inaan ku dhaca ii diiday ila dilaa lagu leeyahay doqonnimadaada adigana ku taaba maayo sababtoo ah sacaboolaya tahay marka waxaa doqonnimaa ninkii adiga kuu diriraya ila dil in lagu yidhaahdo soomaaliyeyd intay wax garato muslima oo wax fahmaysa waxaan leeyahay soomaaliya waxa loo diriraayo waa diinkiinna iyo dalkiinna iyo dhiiggiinna iyo difaacin wax laydinkaga rabana lama arko ninkii naga shahiidana janna u leeyahay ilahna ballan qaada ninkii noolna wuxuu leeyahay ciz u leeyahay dhulkan korkiisa annagoo saaran meel waa la baxaa iyo meelaha la aada annaga dhulkan hoosaan u geli karna maahana sidiisa meel kama aadayn bataatan waxaas wax la sugaayo maaha hoosinan aadnana kulli kulli ummatin ajal fa idaa jaa ajalhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun cidda soo horumari karta annaga gurguurtana nama aboorin maraykana lama aboorin waxaan idin leeyahay soomaaliyey maanta wiilashiinniyo mid ahaad aragtay oo ilaahay kitaabkiisii inta ku midoobay oo ku walaaloobay cadowgeeda kaadka aad aragtay waa aragtay meesha etoobiya dhigeen war dadkii idiin kacay waaye dadka laydinku diraayo maanta caqligu ha shaqeeyo dowladiinni waaye waxa dhalanaysa waxa soo muuqda oo sida waaga kaah waaga ka bari ka bariyey waa tii dalkiinna idinkaga celin lahayd cadowga waa dalkiinna inaad ka aayiinna ka tashatiin ood qabiil ka dhex baxdiin oo aad gobolaysi ka dhex baxdiin four point five inaad ka dhex baxdiin middii aad uga bixi lahaydeen waa dowladdan waxaan idin leeyahay marka garabka istaaga etoobiyadii shalay aad ogeedeen midowga maxaakiimta berigii aad ogeedeen dowladdi noo dhalan lahayd maalintaas ee gaalkacaya xagga u dhaaftay xaggaana kismaayo saartay ee ayadoon dhiig ku daadan oo qabqablayaasha maalin inta kale soomaaliya iswada raacday etoobiya nooga soo duushay maanta intay marayaan hazamad etoobiya waa tagtay maanta teenni waa ala taagan yahay waa ogtayin ghaza iyo waxa ka socda waa u jeedin maanta yahuud waxa ku dhacay niman yaroo jabhada aa dhulka la gooye asaa maraykan iyo yurub oo dhan inay u soo duulaan ee ay garab siiyaan ay- ay ka maarmi weyse maanta meeshay wax u socdaan waa ogtiin nibdadan ilaahay waa idin imtixaana marka soomaaliyey waxaan leeyahay dantiidna garta soomaaliyey ha u dagaalamina ninka ku qabsanahay soomaaliyey doqonnimadaas nala kuma yaqaan waxaad arkaysaa gurguurtaa marmar khudbaynaya wuxuu leeyahay walaalahayna waaye wiilashaayin waaye hadday noo soo naqdaan waxa weeye annaga waxba uma haysanno ilaahan idinku dhaashay waxaa loo noqdaa meelaad ka timiday xaggaan u naqannaa goormaan annagu ahaa jirnay nimanku inay isguursadaan iyo naagu isguursadaan dowlad ah goormaan ka mid ahaa jirnan u naqannaa goormaan hawaano etoobiya iyo kenya dalka ku sallimaysa goormaan ahaa isla ahaa jirnan ka tagnan u naqannaa goormaan baarlamaan baarlamaanku muxuu yahay baarlamaanku waa guri cibaado guri cibaado waaye maxaa lagu caabudaa dadka hawenooda lagu caabudaa dastuurka la sheegayana waa diiwaanka meesha yaalla fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum cidda diintan diiddaahu hawadeeda ayay raacsan yihiin ee ogaabaa ilaahay leeyahay waman adlalu minman ittabaca hawaahu bikayri huda min allah ina allaha laa yahdi alqowma alaalimiin sideedaba waa hawo waxa meesha lagu caabudayo dastuurka qabiilada u jeedo maalin kastaba nima in yimaado leeyahay walaxaan anigu rabaa waxaan wuxuu rabuuna ku qoraa ileen waxa weeye dadku waxay rabaan ha lagu maamulo waayo baa hawshu dadku waxuu rabo lagu maamuli maaye haddii lagu maamulona walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu walard haddii qof kasta waxa ay rabto xaq waaye loo yiraa adduunka maxaa ku noolaanahay ilaahay kitaabkiisaa lagu dhaqayaa dadka ilaahay wuxuuna leeyahay soomaaliye akhiiran walaa tattabicuu ahwaa'a qawmin walaa tattabicuu soomaaliya raacina ahwaa'a qawmin gaala hawadeed qad dalluu min qablu horay u dhuntay wa adalluu katiira dad badanna dhunshay wa dalluu can sawaa'i sabiili waddadii toosnaada ka leexday ka leexdho oo aan raacina ilaahay leey war taladaas qaadha taladaasu tala shabaab ma tala kooba ku dukada maa war waa tala ilaahay intaasaan kusoo koobayaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu